إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله تعالى waxaa waktigan beyna almaqrib wاlcishaa fi hadihi alleyla almubaaraka leylat اljumca waxaa iskaga sheegi doonaa aanu isku dhiiri gelin doonaa in shaa allahu tacaala cilmiga sharcigaa barashadiisa iyo dhegashadiisa iyo aadaabta iyo dhaqanka looga baahan yahay qofka cilmiga sharcigaa dhiganaya iyo habka iyo waddada loo maro cilmiga sharcigaa barashadiisa wixii ilaahay subxaanah wa tacaala uu inoo furo ilaahay subxaanah wa tacaala inoo fududeeyo ayaa biidni illaahi tacaala aanu ka odhan doonnaa aanu iskaga sheegi doonnaa qodobka ugu horeeya waxa weeye fadliga cilmiga sharciga uu leeyahay qofku inuu diinta islaamka barto uu fahmo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam fadliga iyo qiimaha ay leedahay cilmi iyo aqoon waa wax wanaagsan oo dadkao dhan waxa weeye ammaan leh marka aqoon amba cilmi la yidhaaho gaal iyo muslimba laakiin cilmiga ugu mudan ee ugu sharafta badan waa diinta islaamka barashadeeda cilmiga naafica weeye waa in la barto ilaahay subxaanaه wa tacaala hadalkiisa iyo hadalka rasuulka salى اllahu عalayh wasalam ammaantiisana oo waxaan la soo koobi karin aayaadka qur'aanka iyo axaadiida rasuulka salى اllahu عalayh wasalam iyo hadalka culimmadu ay ka idhaaheen fadliga iyo qiimaha uu leeyahay in diinta islaamka la barto oo aqoon iyo fahan loo yeesho iyo fadliga markaas culummada ay leeyihiin iyo dadka cilmiga sharciga ku howlan ee dhiganaya wax la koobi karo ma aha laakiin min baabi tadkiir wax ka mida ayaa biidni illaahi tacaala marka ugu horreysa aanu iska xasuusin doona waxay dhahan shay kasta marka laga hadlayo waxa ugu horeeya fadligiisa iyo qiimihiisa in la sheego waayo taas waxay keenaysaa in qofkii ay jeclaysiiso oo qofkii maxabadiisii iyo jacaylkiisii ay ku abuurto saasaa acmaasha cibaadaadka markay culimmadu ka hadlayaan fadaaisha ayay ku bilaabaan fadliga aلsalaa fadli aلsiyaam fadli wahaakada waayo qofku markuu garto shayga fadliga iyo qiimaha uu leeyahay waxay keenaysa inuu jeclaado waxay keenaysa shaygii inuu raadiyo inuu ku dadaalo inuu joogteeyo haddii shaygii qiimihiisi inuu garanahayn dee wuu la dagaalamaya man jahila shay-a caadaahu siday haydna markaas u baran maayo oo ugu dadaali maayo aayaadka qur-aanka ilaahay subxaanah wa tacaala fadliga cilmiga inoogu sheegay waxaa ka mid a in laynoo caddeeyey qofka cilmiga leh iyo qofka aan lahayn inayna sinnayn qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab ilaahay subxaana wa tacala uu leeyy waxaad ku tidhahaa miyuy sima yihiin ma sinnee kuwa aqoonta leh waxgaranaya iyo kuwa aan lahayn ma sinna qof aqoon leh oo cilmi ilaahay subxaanah wa tacaala uu siiyey oo cilmi naafica leh oo cilmi u siyaadinaya ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu ka cabsado camal markaas u siyaadinaya qof kale iyo qof aan lahayn oon aqoon lahayn ma sina saa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu waxay markaas inoo sheegay waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala inoo sheegay cilmiga iyo aqoontu oo barashada diinta islaamkaa inay tahy sabiilu rifca fi اdunya wa fi اlaakhira wadada qofka ilaahay subxaanaه wa tacaala kor ugu qaadayo adduunye iyo aakhiraba yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay subxaanaه wa tacaala aayaddaa wuxuu ku sheegay laba sababood amba laba arin oo qofka ilaahay subxaanaه wa tacaala korka ugu qaado oo lagu rafciyo waa iimaanka mid ka labaadna waa cilmiga iyo aqoonta markaasaa ilaahay wuxuu sheegay dadka cilmiga la siiyey darajaad sare in ilaahay subxaana wa tacaala kor uu usii qaadayo oo qofka aan cilmiga lahayn laga sarraysiinayo narfacu darajaati man nashaa zayd bnu aslam wuxuuhi waa bilcilm cidduu doono ilaahay subxaana wa tacaala markuu leeyaa darajaadkooda kor aan ugu qaadaynaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala kor ugu qaadaya cilmiga rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam xadiis ayuu inoo sheegay sharax iyo tafsiir dheeraada markaas aayadda u sii noqonaya alimaam fi alimaam muslim fii saxiixi uu ku soo saaray min xadiidi cumar bn khadaab wuxuu uhi waxaan maqlay nebigiinoo markaas leh ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkan duul iyo dad ayuu kor ilaahay subxaana wa tacala ugu qaadaya qaarna hoos baa loogu dhigay qofka barta ilaahay subxaanaه wa tacaala hadalkiisa hadalka rasuulka salى اllahu عalayh wasalam ku toosnaadee ku camal fala rif ayuu noqonaya ilahay kor buu ugu qaaday kii kale ka jeestee ku camal fali waayana hoos baa ilaahay subxaanaه wa tacala ugu dhigaya sida xadiidkii kale abi umaama fii صaxiixi muslim ku soo aroortay iqra'u اlqur'aana fainahu yaأtii shafiica liasxaabihi ywma اlqiyaama qur'aanka akhriya wuxuu imanaya isagoo saaxiibkiisa iyo asxaabtiisa u shafaaco qaday yowma alqiyaama asxaabta qur-aanku ayo uu shafaaco qaadayo u erge qaadaya waa qofka barta ee waxa weeye fahma ee ku camal fala ee ku toosnaada xadiiskaa hore cumar bn khadaab uu yihi rasuulkaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yidhi kitaabkan ilaahay dad buu kor ugu qaadaya qaarna ilaahay subxaana wa tacala hoos buu ugu dhigaya sabab baa cumar bn khadaab uu ku keenay nin baa taladii muslimiinta uu waxa weeye kaga tegey dabeetana ninkii baa meel dhexay ku wada kulmeen markaasuu ku yidhi amarkii muslimiinta yaad kaga timiye taladoodii aan kaaga imi suu ihi hebel suu ihi oo hebel muxuu ahaa suu ihi waa nin addoona suu ihi oo ma nin addoona taladii muslimiinta kaga timi iyadoo dadkii markaas waxa weeye dee ashraafta ahaa ee laandheero ahaa ee waxa weye markaas ay joogaan saasuu hadalku u dhacaya markaasuu yihi waa qaariu likitaab illaah caaliman bilfaraai waxaan ninkaa u doortay laba arrin buu dadka kaga duwan yahi waa nin qur'aankana aqoon u leh cilmiga fiqigana gaar ahaan cilmiga dhaxalka aqoon u leh labada arrin baan ku doortay oo dadkii markaas xagga nasabkii abtisiinta kaga horreeyey aan kaga hormariyey inuu qur-aankana aqoon u leeyahay cilmiga dhaxalkae faraaidkana u yaqaan markaasaa cumar bnkhadaab xadiiskii haddaynu sheegayna buu sheegay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay kitaabkiina ilaahay dad buu kor ugu qaadaya qaarna ilaahay subxaana wa tacaala hoos buu ugu dhigay oo xataa qof hooseeya oo dadka markaas agtooda miqdaar iyo qiimo weyn aan ku lahayn hadduu cilmiga sharciga iyo diinta uu barto kor buu ilaahay subxaana wa tacaala ugu qaadaya isagoon addoon ahaa ayaa waxay keentay in arrinkii iyo taladii muslimiinta loogu dhiibo aqoonta iyo cilmiga markaasuu la dheeryahay intii kale imise addoom ahaa ayaa min kibaari culamaa almuslimiin ka mida waa mawla fulan mawla min almawaali oo cilmiga iyo aqoonta dadka markaas u hogaaminayay te aad iyo aad ayay u badanyey idan cilmiga sharciga ah waa shayga ilaahay subxaana wa tacaala qofka kor ugu qaadayo fi dunya wa fi laakhira waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu waxa weeye markaas inoo sheegay in cilmigu uu ka dhigan yahay markaas iftiin aqoon la-aantuna ay tahay indhala'aan كما قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إلهي سبحانه وتعالى وحليه مد قرنا يوحل بقصه دجيه نبي محمد إنه حق يهي بيو لم مد يهي مد إندلا إندلا كمن هو أعمى تدك عقل قال وحفهم يا يا وانتوبيه إنما يتذكر أولو الألباب aayaddaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sheegayaa qofka xaqa aqoontou leh ee garanaya waa qof haysta iftiin uu wax ku kala saarayo oo waxuu ku arkayo iftiinkaasina waa ka qalbiga ee wax ku fahmay fainaha laa tacma absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur indhala-aanta dhabta ah maaha qofku inuu indhahan beelo wax ku arkayo hadday basiiradii qalbigu qofka indhihii qalbigu hadday u nool yihiin oo xaqii markaas uu garanayo oo uu rumaysan yahay inuu indhahan markaas beeloon wax ku arkayna dhib ku keeni mayso waayo indhihii qalbiga ayaa u nool kuwana hadduu ku sabro oo uu ku ixtisaabo ajar weyn ayay ilaahay subxaana wa tacala ku siinaya sida fadliga markaas ku soo aroorto qofka indhihiisa waaya ee dabeetana ku sabra لكن إن الله أنت دبت وامحي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وإن الله أنت قفك قلبك كقد عيس كمن هو أعمى بإلهي ميول لم يهمد إن دولا وحوى مركز تشبيه آد أحيال لير وقفك وحكو فهمي كرو وحن قرين قفك إن دهلا إن ده وحبك يعني أركا هاي ده مصر عنك رو وضد مرمي إلا قفنك عنتها يمويان haddii kale gidaarada iyo gododka iyo meelahaasu ku dhacay qofka diinta ka indhala een waxba garanahayn sida kaasoo kale ka dhigay waa qofaan waxba kale garanahayn idnala-aantii ugu weynayd ayaa markaas waxa weeye haysatay waxay keeni kartaa aqoon la-aantaa diintii xataa inuuna kala garanayn naftiisa waxa anfacaya iyo waxa naftiisa markaas dhibta ay ugu jirto taasay keenaysa waxay gaadhsiin kartaa xataa naftiisaba inuu waaba jaahilnimo awgeed yaa xadiiskii waad garanaysaa ninkii waxa weeye sagaal iyo sagaashanka markuu dilay ninkii markuu yimi caabidka bila aqoontaa uu ku yihi toobad miyaan leehay xaggee toobad ku yeelanaysaa buu intaasaaba dishay isagina waa kii qudha ka jaray fatwo ayuu bixiyey jaahilnimaa ilan toobaddu marnaba ma xidhante soo maaha ya fatwadii uu bixiyey ninkiina toobadii buu ka xidhay oo toobad ma lihid bu haddaad sagaal iyo sagaashan dishay isagana nafteedi naftiisii buu sahay waa kan isagiina dee u dilay marka jaahilnimada iyo intay ay dilaysaa dee way way badanta waxaa ka mid a fadliga cilmiga sharcigu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegay in laynoo caddeeya cabsida dhabtaa dadka ilaahay si dhab uga cabsadaa inay yihiin dadka ahlulcilmiga ah ee aqoonta leh inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa buu ilahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada uun si dhaba uga cabsada kuwa cilmiga leh waayo waxay garanaya wixii ilaahay subxaana wa tacaala lagaga cabsanayay ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynida ilaahay subxaana wa tacala ayay garanaya dabeetana cabsi dhaba ilaahay subxaana wa tacala ka cabsanaya sidaa ogeed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray ana aclamukum billaah wa akshaakum lahu anaa ilaahay subxaana wa tacaala idinku aqoon badan idinkuna cabsi badan marka aqoonbadnida ilaahay subxaana wa tacaala qofku u leeyahay halkay jirto ayaa cabsida dhabta ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsanaya inay jirto fadliga cilmiga ee sharcigaa ilaahay subxaana wa tacaala siduu noogu sheegay waxa la gaadhsiiyey in xayawaanaadka kuwa ugu liita cilmiga lagu kala fadilay waxaanu garanaya xayawaanka kuwa ugu liita dadku aad ay u dhibsadaan cidooda maxaa ka mid ayga haddii cida aygu si kadis kugu ciyo soo ka nixmaysi ya waana waxyaabaha xayawaanaadka dee aadka u liitee dadkeenu markaas dee laysku caado kuwaasoo cilmigu kala fadila oo siduu kala fadila cilmigu waxaa la garanaya alkalbu lmucallam ayga markaas la tababaray ee qofku ugaadha markuu u duro idhaa soo qabo u soo qabanaya wax ugaadhsada de wa xalaal binafsi اqur'aan اlkariim wamaa callamtu min aljawaarixi mukalibiina تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم ايغي كلام موقالك iyo codkaba la midkaana wuxuu soo qabta waa najaasi lama cunayo maxaa kala duway waxaa kala duway cilmigi iyo aqoonta ayagana waa mid tababaran kana markaas dee ma tababarna marka haddii cilmigu iyo aqoontu xayawaanaadka kuwii ugu liita ay kala fadilayso oo ay qiimaha u kala yeerayso maxaad u malaynaysaa insaanka caqliga iyo sharafta ilaahay subxaana wa tacala u siiyey soo min baabi awlaa ma kala sarfayso ma kala maamuusayso sheekh culamada ka mid a ayaa waxa uu fiirsaday ayga la tababaro dhaqamada fiican uu leeyahy iyo sida ballanta uu oofiye una u jebin markaasaa wuxuu barbar dhigay insaanka bila aqoonta ah aan dhaqan wanaagsan lahayn iyo dhaqamadiisa xunxun markaasuu qoray kitaab la dhaha fadlu اlkilaab calىa kaiiri miman labisa asiyaa fadliga iyo dheeraadka uu eygu ka leeyahy in badanoo ka mid a kuwa dharka xidha buy de markaa insaankan waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala oo abuuray caqliga uu siiyey haddii markaas waxa weye caqligiisii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku garan waayo oo islaamka iyo diinta islaamka uu ku baran waayo dee gaalnimada iyo ijraamka iyo ilxaadka iyo shirkiga de waxaasoo dhan bay samaynayaan soo maaha oo ka dhacadee insaan buu de ka dhaca ilaahay subxaana wa tacaala ku kufriyo gaaloobo ilahay subxaana wa tacaala dhinac maray xayawaanaadka markaas tikaasu isaga ka liitaba ulaaika kal ancaami bal hum adaluu sabiila buu ilaha yidhi xoolahay la mid yihin bal wayba ka darayin baa ilaahay subxaana wa tacaala u yidhi cilmiga sharcigaa barashada markaas waxa weeye la barto fadliga ay leedahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badan ayaa markaasuu inoogu sheegay dhowr xadiis baanu ka soo qaadanayna waxaa ka mid a loo sheegay dariiqa qofku khayrnimada dadka inuu ugu khayr bato ugu mudnaado uu ku helayaa inay ta cilmiga barashadiisa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan oo idinku sharaf badan qofka qur'aanka barta dadkana bara qur-aanka barashadiisuna de waa aslu lculuum cilmiga sharciga ee barashadiisa fadligii qiimaha uleynu ka hadlayno maxaa kow ka ah qur-aanka barashadiisa iyo dadaal in lagu bixiyo waa hadalkii ilahi subxaana wa tacaala culuumta kale oo dhan qur-aankee u noqonaysa oo lagu fahmaya oo u adeegaysa u shaqaynaysa marka dadka ka ugu sharafta badan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka dhigay qofka qur-aanka barta isaguna dadka baraya inaka macallim qur'aan agteena qiimaynta leeg bu ku leeyay haddaaba markaas marka cilmigu de dadku ay wax soo fahmeen waxa weeye dee in badan ay garanayaan qiimihiisoo laakiin maxaa loo siduu yahay ya soo muu hoosiinti rasuulku wuxuu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu sharafta badan uyi dadkeenii wanaagsanaan min asaxaaba wataabiciin taasiyay rumaysnaan culuumta adduunyadoo kale wax dee gaal iyo muslimba ka dhexeeye weyde oo keedan waxa weeye waxtar kale naafica dee gaal iyo muslimba u sameeyi barashadeeda wixii maxaan ku dhaha tajaaribta iyo khibradda adduunyada ku salaysan waxaaba laga yaaba inuu gaalku muslimka dee kaga horreeyaba soo maha ya laakiin cilmiga waxa weeye markaa sharciga ah qofka barta ee dhigta qiimo weyn ayuu leeyahy iyo sharaf kani una lahayn cid kasta isaga ayaa laga hormarinaya oo ka mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam qatla uxud markii ay farabateen uu aasiyey laba laba nin uu aasiyey iyo saddex saddex muxuu u kala hormarinayey muxuu odhanayey ayuhum akharu akhdan lilqur'aan keebaa u qaadasho badan oo u aqoon badan markaas qur-aanka ayuu odhanayy markaasuu xagga luxudka xigsiinaya kaas abu cabdiraxmaan isulami imaamka muqriga ee jaliilkae la wada garanayo muddo toddobaatan sano ku dhow bal qaarkood ay ka badiyaan ayuu masjidka fadhiyey oo qur-aanka uu dhigi jiray marka la weydiiyena wuxuu odhan jiray hada alxadiis aqcadanii hada almaqcd xadiiskan baa halkan i fadhiisiiyey xadiiskana isaga cumaan bin cafaan ka soo warinaya khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama qiimaha iyo sharafta diinta iyo barashadeeda ay leedahay ayay gerinayay saasaa ilaahi subxaana wa tacaala kor ugu qaada ugu shar waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay calaamadii astaanta in qofka ilaahay subxaana wa tacaala khayr iyo wanaagu la doono inay tahay inuu diinta ilaahay subxaana wa tacala fahansiiyo man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin qofka ilaahay khayr la doono man waa min alfaad alcumuum lab ha noqdo dhadig ha noqdo cidduu doono jinsigu doono ha noqdo khayran iyana waa nakiratu fi siyaaq اshar تفيد العموم khayر ilaahay ula doono khayر الdunya وkhayر الآkhرة يفقه في الdيin diinta ilaahay subحaanaه وataعala u فahansiye waa فahan keensanaya ku toosnaan iyo ku camal falitaan oo cilmiga naafica laga hadlaya waa ka qofka hanuun u siyaadinaya iyo camal iyo cabsida ilaahay subحaanaه وataعala mafhuumka xadiiska muxuu noqonaya waxaa laga fahmaya qofkaan ilaahay khayr la doonin ilaahay subحaanaه وataعaalى waa ka wax diinta فahansiye siyaadadaasina lafdi sariixa ayaa cinda alimaam wahayri ku soo aroortay bisanad daciif laakiin mafhuumka xadiiska ayaa laga qaadanaya waa macno sax waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay cilmiga barashadiisu inay tahay dariiqa jannada loo marayo kama jaءa fii صaxiixi muslim min xadiidi abi hurayra man salaka dariiqa yaltamisu bihi cilma sahla allahu lahu bihi dariiqa ila اljanna qofka maro wado wadadaasoo cilmigu ku raadinayo idan cilmigu barashadiisu waddo ayay leeda loo maro iyo dariiq ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u fududeeyaa oo mariyaa waddadii jannada sideebaa waddadii jannada cilmiga barashadiisu qofkay uga hagaysa waxay culimmadu yidhaaheen de horta waddada jannada intaan aakhiro jannada la gelin adduunyada waddada jannada dee la mara waa siraat lmustaqiim dee qofku waa inuu dariiqii toosna ku hanuuno wa siraat lmustaqiim siraad almustaqiim ee ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisanayna ihdina siraad almustaqiim waa maxay waa dariiqu alcilmi waalcamal waa dariiqa cilmiga iyo camalka waa inaad xaqii barato ood ku camal fashade adduunyada dariiqa jannada oo kaa waa siraad almustaqiim dariiqa toosanna maxaa lagu mari karaa inuu qofku dee cilmi u leeyi oo u garanayo aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala markuu qaar dariiqu jahannam walciyaadu billah lagu hago waxaa lagu hagaya markaas cilmigu gaarsiinaya dariiqii jannada sida adduunyadiiba ugu hanuunay way fara badan yihin aayaadka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee cilmiga markaas fadligiisa iyo qiimihiisa uu ka warramay ka warramay ee sheegay lamana kooyi karo alculamaa waa warasatu alambiyaa waa ambiy culammadu ciddii ambiyada dhaxashay ee dhaxalkoodii markaas waxa weeye wada wax lagu mashquulana wixii ambiyada laga dhaxlay ayaa ugu fadli fara badan sida alimaam cabdullahi bn mubaarak raximah اllah wuxuu uhi laa aclamu mansilata bacda اnubuwa afdala min basi اlcilm ma garanayo buu nebinimada kadib mansilo ka sharaf badan cilmiga markaas waxa weeye faafintiisa iyo fidintiisa hadallada culimmada ay fadliga cilmiga ka yidhaaheen iyana aad iyo aad bay u badantah alimaam ibn اlqayim raximah اllah kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada ayaa adilada aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hadallada culimmada ee fadliga cilmiga ka yidhahen uu ku soo aroori waa meelaha ugu fiicane ardayga daalibulcilmiga loo baahaya inuu akhristo dadkana markaas uu sii gaadhsiiyo xataa wuxuu isbarbar dhigayaa cilmiga iyo waxa weeye maalka iyo nasabka iyo caqliga markaas wuxuu caddaynaya intaaba waxaa qaa'ido ah oo hormood oo hogaaminaya dee cilmiga dee iminka caqliga la eego dee caqliga waa aalad ilaahay qofka uu ku abuuray si uu ugu fahmo wax oo aayaadku ugu fahmo cilmiga ugu barto lakiin hadduu caqligu bilaa cilmi yahay dee wuxuu noqonayaa qofka waxaan waxba u tarahayn oo ku lumaayo lakiin caqliga waxa ilaahay subxaana watacala qofka usiiye si wax ugu fahmo oo aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala ee aayaat اlkowniya iyo aayaat sharciyaba dee ugu fahmo ugu fiirsado maalka waxa weeye haddaan cilmi una ku salaysnayn de si yaroo fudud baa markaas waxa weeye qofku uga baxay xaaraantii buu adeegsanayay waa kan qofkii maalka lahaa cid aqoon lo maalkiisa u maamusho ayuu u baahanayaaba de soo maha ya oo uga taliya leannu isagoo cilmiga aqoon buuna ulahayn haddaan aqoontaa lagu maamulin wuu tegey xalaal iyo xaaraamna kala garanmaya xagga diinta marka laga eegay nasabka haddii markaas waxa weye la eegayo waatanu ka soo sheekaynayna sida cilmigu iyo aqoontu qofka kor ay ugu qaadayso qofka hadduu jahli ku sifaysan nasab uu leeyahayna waxba ayna u tarahay caruurta haddii markaas waxa weeye la eego iyo waxa markaas yani cilmiga dee waxaa qofka anfacaya camalka saalixa ee caruur ma anfacayso fi اlaakhira soo maaha camalka saalixina mxuu waa inuu ku salaysnaado waa inuu cilmi ku salaysiyi marka waxyaabaha dadku ay ku loolamaane loo kala dheereeyo haddii la eego waxa hormoodka u ah ee hogaaminaya waa cilmiga sharciga ilaahay subxaanaه wa tacaala hadalkiisa hadalka rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam inuu qofku barto oo u dhigto uu fahmo waxaa cali bn abi aalib radia allahu canhu laga soo wariyey inuu yidhi kafaa biاlcilmi sharaفa an yaddaciyahu man laa yuxsinuh wayafraxa idaa nusiba ilayh wakafaa biاljahli dama an yatabara man huwa fiih cilmiga waxaa sharaf ugu filan bu cali yidhi inuu sheegto qof aan wanaajinahayn oo marka loo tiiriyo ku farxo jahligana waxaa dhaleecayn ugu filan in qofka ehelka u ah uu ka beri noqdo oo ka xanaaqada cilmiga qofaan ehel u ahayn haddii cilmi lagu sheego uu ku farxayo ka dadka ugu jaahilsan haddaad cilmi aqoon ku sheegto uu farxaya u nafisaya isu le ha waa sidaad sheegtay wallahi waad taqaana ba odhan soo maa ya haddaad waxa weeye dadka ka ugu jaahilsan jahli ku sheegtana wuu marodalacay wuxuu situu ku dul saaray hadda waa ajhalu nnaas waa hadal dadka cuqaladoo dham ay isku waafaqsan yahin hadalka cali bin abdaalib uu sheegay in cilmiguna wax wanaagsan uu yahay jahliguna wax dhaleecaysan uu yahay laakiin cilmiga ugu mudan waa hadalka ilaahay hadalka rasuulka sala allahu calayh wasalam in la barto la fahmo waayo wixii qofka u islaaxinaya adduunyada iyo aakhiraba الإmام الشhاaفiعي رaحimه اللaه waxau hi laysa baعd الفarاa'd أفضل min طلب العilm ma jiro فaraa'da waajibaadka waxa weeye markaas kadib wax ka fadli weyn cilmiga barashadiisa wuxuu ka warramaya de cilmiga waxa weeye sunnadaa buu ka warramaya aan fardulcaynka ahayn waayo cilmigu wuxuu kala qaybsama fardulcayn iyo cilmi waxa markaas fardu kifaaya iyo cilmi markaas sunaa oo barashadiisu yani mustaxab ay tahay qofka ay u noqonayso marka si gaara loo yeegayo lakiin haddii si guud markaas cilmiga xifdintiisa iyo faafintiisa la eego dee ummaddii wuxuu noqonaya waajib fardu kifaaya laakiin maxaa jira cilmi fardacaynoo qof kasta oo muslima si gaara looga doonayo inuu aqoon u yeesho oo amaa laa yasacu lmuslima jahlu waxayna qofka muslimka u habboonayn inuu jaahil ka noqdo oo qofku macrifat اllah ilaahay inuu barto iyo xuquuqda ilaahay subxaana wa tacala uu ku leeyahy macrifatu rasuuli salى اllahu alayh wasalam inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam barto iyo xuquuqda rasuulka calayhi salaatu wasalaam macrifatu diin اlislaam diinta islaamka inuu barto waajibaadkii saarnaa iyo muxaramaadkii inuu kala barto kaas waa cilmi fardulcayn hadde oo qofka inuu aqoon u yeelo waayo aan lagu cudur daarin waa cilmiga qofka baraya su-aalaha qofka qabriga lagu weydiinaya saddexda fitnaة اlqabr man rabuk waman nabiyuk wamaa diinuk inuu cilmi u yeesho waa fardulcayn laakiin cilmiga intaa kasii saa'idkaa ayaa fardulkifaaya noqonaya kaasa alimaam الshaafici isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay cilmiga faraa'idda cilmiga ku tacaluqa iyo faralka markaas waxa wey lagu mashquulo wax u dhigmo ma jiro cilmiga barashadiisa yacni cibaadaadka sunnayaasha ah aan waajibaadka ahayn inuu qofku ku mashquulo wakhtigiisa uu ku bixiyo waxaa ka fadli weyn inuu cilmiga qofku wakhtigiisa ku mashquuliyo oo ku bixiyo yacni hadduu tacaarud dhaco iska hor yimaadaan inaad ku mashquulsho mas'ale cilmiya barashadeeda iyo cibaado markaa sunno ah labadaasaa iska hor yimi wakhtigiiba isku cidhiidhiyeen tusaalahaan waxaa la hormarinaya masalada fahamkeeda iyo barashadeeda saasay a'immadu alimaam الshaafici uu sheegay alimaam axmed bin xambal الإمام مالك وعلمان- ونسكري العلماء والبل حديث با صار وري شيخ الألباني رحمه الله كويري ورنيا فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع فضلك علمك أيا كخير بدن فضلك عبادته دينتنا الوحى وخير بدن حلال ميرتك وعقل الإمام الشافعي يري العلم مروءة من لا مروءة له علم وحو شرف ياه قفان شرف له انتو سو شيغين ددكي نسب كودو هوسي ده علمك كور قاد قف حتى إن له وحوي نقص أبوكيس تسالهانو كله كجرو مثلا هدو علمك برتو كربو علمك قاضي وشرف ويلي لانه isaga laga dambeynay day wax la weydiinay soo ma kan cilmiga lagu ka dambeynay wax uu weydiinay marka sharafu day u noqonay wuxuu dhaal imaam shaafici laga soo wariyay man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilm qofka adduunyada doonaya cilmiga markaas ha laasim qofka aakhirada doonaya cilmiga ha laasim cilmiga barashadiisu qofka waxay u hagaajinaysaa adduunyada iyo aakhirada laano diinteena islaamku waa diin markaas qofka ka shaqaynaysa inay adduunyaduna u hagaagto aakhiradana u hagaagto soo maaha maxaa ka mid a ducooyinka jawaamicii waaweynee qofki inuu ku dacaysto la doonaya rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana wa qinaa cadaaba naar soo maaha marka cilmiga sharcigaa barashadiisu qofka waxay u islaaxinaysaa adduunyada aakhirana way u islaaxinaysa hadduu qofku ilaahay subxaanahu watacaala uu barto diintiisa oo markaas wax weeye ku toosnaado arrimihiisu way hagaagayaan fi dunya wa fi alaakhira salafka waxay odhan jireen qaar ka mid ah maxtaaja taqiyun qab qof si dhaba ilaahay subxaana wa tacaala uga cabsadaa ma baahdo cid uma baahdo waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waayo ilaahay subxaana wa tacaala waa qof si dhaba ugu xidhan ilaahay subxaana wa tacaala tala saaranaya marka cid kale u baahan maayo marka cilmiga sharciga qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay dee lama soo koobi karo intaasu xasuusin naftayda iyo naftiina aan xasuusinayo ayay iga tahay waxaan uga gudbaynaa almanhajiyatu fi طalab اlcilm habka cilmiga barashadiisa loo marayo xadiiskii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayay ku jirtaa in cilmiga barashadiisu dariiquu leeyahy man salaka dariiqan يلتمس به علما marka dariiqa saxda ah marka cilmiga barashadiisa loo maro ayaa qofku uu taxsiilinaya wax kastoo la raadinayana waddo ayuu leeyahy haddaad waddadii marto waad gaadhaysa laakiin haddaad waddadii ka baydho amba wixii maba gaadhaysid amba dhibaataad ku gaadhaysid soo maha adoo suuqa iminka qof waxa weeye markaas miyi ka yibo xaafadda yimi waddadii suuqa cidna ma weydiiye hadduu dhinac taa dhufto ka war ya markuu intee socdo ayaa laga yaabaa dee lagu idhaa hadduu cid weydiiyo xaggan maaha suuqe waa dhinacan kale agg waddada kale qabo marka amba uu qoodjabaya dee halkaasuu iska fadhiisanaya amba haddana war dib u soo noqdo dhibaatadii ku soo gaaro cilmigana saasoo kale wey haddaad dariiqiisa la maro qofku waa uu gaadhaya haddii laakiin dariiqiisa aan la marin amba maba gaadhayaba amba dhib buu ku gaadhaya amba qaab dacfi iyo naqsi uu ku jiro buu gaadhaya culimmaduna markaas way ka hadlaan dariiqa cilmiga iyo qaabka markaas waxa weeye loo barto si mujmalana waa looga hadlaa guud oo tilmaan guuda si mufasala na waa looga hadlaa oo xataa maxaan ku dhaha la tacyiiminayo kutubtii qofkuu dhiganayey ee fan kasta uu ka dhiganayey kuwuu akhrinayey kuwuu markaa xifdiyayey marka si guud oo tilmaan noqonaysa ayaa biidn illaahi tacaala aanu markaas waxa weeye u tilmaami doonaa wixii ilahi subxana wa tacala inoo fududeeyey waxa uga horeeya cilmiga waxa weeye duruqda lagu taxsiiliyo xilaq alcilm xilaq altacalum waاtadriis lilmashaayikh wاlculamaa xalqadaha culimmadu cilmiga ay ku dhigayaan ay dadka ugu sheegayaan in markaa qofku uu fadhiisto oo uu ka qaato hadday ta xalqad qur-aanka kariimka waxa weeye lagu dhiganayo hadday xalqatay sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu dhina- dhiganayo hadday xalqatay markaas fiqiga lagu dhiganayo mid tafsiirka lagu dhiganayo mid caqiidada markaas waxa weya lagu dhiganayo xalqada uu fadhiisanayo qofku ee cilmiga markaasuu ku qaadanayo waa duruqda asalka ah ee waxa weya rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo ilaa yoomina haadaa dariiqada markaasu ugu mudanee wax cilmiga barashadiisa lagu qaato qofku markuu ku sugan yahay waa inuu garto inuu cibaado ku sugan yahay lanno cilmigu waa cibaado fadligaa faraha badan oonu sheegayno oonu soo akrinay aayaadka axaadiista maxay tilmaamaysaa inuu cilmigu cibaadaadka kuwa ugu waaweyn yahay waxyaabaha ugu qaalisan ee waktiga lagu bixiye inuu yahay qofku markuu xalqadda fadhiyo ee kitaabka markaasuu dhiganayo waa inuu taa isxasuusiyo inuu cibaado ku sugan yahay oo ajar markaasuu u socdo intaa xalqadda uu ku fadh- uu ku sugan yahay ee uu fadhiyo taas maxay keenaysaa iyadoo masaa'ishiiyo cilmiguu fahmaya haddana inuu cibaadadan uu ku sugan yahay ajar inuu ka helo inuu ku sabro oo uu ku sugnaado ilan ilaahay subxaana wa tacaala iyuu ajar kaga raadinaya ugu dhowaanaya xilaqulcilmina axaadiista fadli bay markaas sheegtay in qofkuu fadhiisto waxyaabaha waxa wey xalaqaadka cilmiga ile waxaa ka mid a cilmiga waa dariiqada asalkeeda cilmiga lagu qaadanayay alahd min afwahi اlculamaa amba atalaqi can ahli اlcilm in afkii culummada cilmiga laga qaato culummada in lagala kulmo waxaa ku jira markaas waxa weeye ikhtisaaru اlwaqt qofka waktigii loo soo gaabinayo markiiba si yaroo kooban oo waxa weeye yani fudud oo dhow ayaa wixii lagugu furfuraya lagugu sheegaya waxaa laga yaabaa inaad wakti fara badan kaaga bixila haddaad sidiisa u raadin lahayd haddaad xataa wasaa'ishii hore haysataba dee aalaadkii kuu furayey ayaa si yaroo kooban markaas afka sheekh aad uga qaadanaysa waana dariiqada markaas dee hadiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay in cilmiga sidaa loo kala qaato sa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi tasmacuun wayusmac minkum wayusmac miman samica minkum waad maqlaysaan anaad iga maqlaysaan idinkana waa laydinka maqlay qaar kalea idinka qaadanaya kuwaa idinka idinka qaatayna qaar kale ayaa kasii qaadanaya waa bitalaqi culummadu taasuu xidhiirsan yahi waxyaabaha markaa xeerarka ee dawaabidda loo dhigo waxaa ka mid a ciddaa cilmiga xalqadiisa la fadhiisanayo ee laga qaadanayo ee mudariska inuu yahay mustaqiiman caqiidatan wa manhajan wa khulqa wa suluka qofkaas waa inuu yahay qof diintiisa iyo aqoontiisa qof lagu kalsoon yahy waa inuu yahay oo istiqaamo leh caqiidadiisu ay fayowdahay manhajkiisa iyo dariiqadiisa waxa weeye cilmiga uu marayo iyo fahamka markaas waxa weeye diinta iyo kucamalfalkeedu inuu yahay dariiq manhaj toosan dariiqii waxay markaa ahlu sunna iyo selafka waafaqsan khuluqan akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa waa inuu dhisan yahay cilmiga barashadiisa sheekan laga qaadanayo maaha cilmigoo qora in laga qaadanayo waxaa ku jira markaas hadaf tarbowi oo cilmiga ciddan laga qaadanayo qofku dhaqankiisu ka qaadanayo iyo akhlaaqdiisa cibaadadiisa markaas waxa weeye raadeynaysa caqiidadiisa baan ka madhnaanahaynoo qofku wuxuu aaminsan yahay dee qofkii waa ka saxaya waa uu sheegaya sidaa awgeed waa in ciddaa qofku xalqadda cilmiga uu ka qaadanayo laga helo salaamaة الاctiqaad iyo salaamaة الmanhaj iyo xusn waxay markaas alakhlaaq xalaqaadka culummada alimaam axmed alimaam maalik dad fara badan ba waxay umin jireen dhaqankooda iyo akhlaaqdooda inay ka bartaan ee ka qaataan oo loogu soo diri jiro oon arday dhababa markaas aan ahayno cilmi ka qaadanaysa marka waa qodob muhima qodobkaasi markaas inuun odhan qofku cid walba wax baan ka qaadanay meel walo qof kastoo wax dhigayaba waan ka qaadanay taas waxay noqonaysa bahalagaleen bay noqonaysa qofkaasina xaadibuliil buu noqonayaa oo xaadibuliil xale qofka habeenkii waxa weeye doonaya inuu xaabaysto waxaa laga yaban abayse iska soo qaata dee abbaha ya wax kale uu ku dhegabade khatar weeye marka qofka aqoonta macruufka ku ah ee cilmigiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo caqiidadiisa lagu kalsoon yahay waa inuu qofku cilmiga ka qaato ka dhigto waayo macaaninku ardaygiisa raad iyo taiir buu ku yeelanaya waxaa ka mida dawaabida loo shardiya inuu yahay mutamakina fi اlcilmi aladi yudarisu mutqina lahu cilmigaa uu dhigayo qofkaas waa inuu itqaaninaayo oo ehel uu yahay iqaan iyo ixsaan uu la leeyahy oo qofku uu ku dadaalo dee cilmiga markuu qaadanayo cidduu isleeyahy qofkan ba wallaahi ugu fiicanoo isagu oo dadka uu kala tashado inuu ka qaato laakiin qof aan isaga waxba dhaamin amba daciif hadduu ka qaato dee cilmigiibu ku adkaynaya kaas u fududay maayo hadduu wax ka bartana dacfigii isaga ku jiray ayuu qaadanaya qof isaguna daciifa buu noqonaya marka ahliya waa in qofkan cilmiga aad ka qaadanayso laga helo waxaa ka mid a wasaaisha markaas iyo duruqda cilmiga lagu barto alxifd ayaa ka mid a cilmigu wuxuu u baahan yahay xifdi asalka cilmigu waa xifdiga iyo fahamka inaad xifdido ood maskaxda ku qabato oo markaas dabeetana aad fahanto maxaad xifdiday dabeetana aad ku camlo fasho culimmaduna xifdiga iyo ammaanta uu leeyahay aad bay markaas waxa weeye ay uga hadleen iyo qofka cilmiga baranaya inuuna xifdiga uuna ka maarmahayn inuu xifdiyo dadkuna ilaahay subxaana wa tacala xifdiga dee awood buu ku kala siiyey laakiin waa inuu qofku dadaalo inta markaas waxa wey kari karaya inuu qaybo uu xifdiyo waxa la xifdiyana maxaa ugu mudan hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka salى اllahu alayh wasalam waxaad xifdidana aad markaas fahanto dabeetana aad ku camal fasho kadalika mutuunta cilmigee fii kulli fanin ee qofku ardaygu u dhiganayo waa inuu ku dadaalo markaas inuu xifdiyo aqalu shay markaas fan kasta kitaab matni mukhtasara uu ka xifdiyo oo u fahmo bal culamada qaar ba waxay shardinayaan qaar baa waxa weeye markaas waxaaba shardiga qofku kitaabkan loo dhigay inuu soo qayboba sida bile culamaadu shinqiid oo kale dhaqankood iyo caadadooda ah marka hore ardaygu waa inuu soo xifdiyo markuu soo xifdiyo kadib ayay kitaabkii u furfurayaan u dhigaya sidaa awgeed caalamulislaami marka la eegayo dadka ugu qaweysan xifdiga cilmiga marka la eegayo waa bilaad shinqiid dad ucjuuba fi lxifdi ah oo la yaabayo yani qofku siduu xifdigoodu siduu yahay ayaa ka soo baxa xifdi manhajkooda tacliimiga ah ayaa wuxuu ku salaysan yahay xifdi innakana manhajkeena tacliimiga kuma salaysna xifdi kuma salaysna marka qur-aanka kariimka laga yimaado waayo dadka soomaalidu qur-aanka kariimka xifdigiisa dadka ku fiican bay ka mid yihin ee ugu horeeyey ayay ka mid yihin laakiin marka la eegayo manhajka kale culumta kale barashadeeda xifdigu markaas aasaasi nooma aha mashaayikhta cilmiga aynu ka dhigan jirnay qaar ka mid waxayna soomaalidu aad bay u faham farabadayn xagga fahamka marka la eegayo laakiin waxaa ku yar dee joogtaynta wixiinay sii wadaan iyo iyo xifdiga waxyaabaha qofka xifdiga ku kaalmaynaya maxaa ka mid a alikhlaas inuu ilahay daraaddi subxaana wa tacala ka yihi xifdigu ile waa shay cibaadooy ilahay subxana wa tacala loogu dhawaanaya ilaahayna markaasu qofka u fududaynaya waxaa ka mid a albucdu can almacaasi macaasidii in laga fogaado waayo macsiyadu qofka maskaxdiisana way daciifisa iyo xifdigiisa jirhkiisana way daciifisa macsiyadu cibaadada iyo dikrigu qofka maskaxdana way xoojinaysa jirhkana awood bay siinaysa waad garanaysaan beydkii mashhuurka ah waxa weeye markaas imaam shaafici ni shakawtu ilaa wakiicin sua xifdi faarshadanii ilaa tarki اlmacaasi waakbaranii biana alcilma nuuru wa nuur اllahi laa yuhda licaasi waxaa ka mid a tacwiid الnafs cala اlxifd in nafta lagu tababaro oo caado looga dhigo xifdiga waayo asalka qofku waa maay ma inuu xifdiyo mise inu waxba xifdiye asalku ma inuu xifdisanya mise waa inaan xifdisanayn waa inaan waxba xifdisanayn asalka xifdigu ma inuu qofka naftiisa ku adegya markaa mise waa inuu fududiye markiiba waa inuu ku adegya dadkana quwat alxifd ilaahay subxana wa tacala qofku waxbuu ka siiyey dad baa jira xifdi awood fara badan ilahi subxana wa tacala ku abuuray qaar baa dhexdhexaad oo mutawasidiina qaar baa xifdigoodu daciif wey fahamkuna waa sidaas oo kale xifdigiisa laga yaaba inuu daciif yahay laakiin fahamkiisa iyo garashadiisu ay qawi tahay sidaa ogeed xifdigu wuxuu u baahan yahay qofku naftiisa inuu ku carbiyo ku layliyo ayay u baahanta oo uuna ka daalin ku celcelintaas ayaa waxay keenaysa in marka dambe uu la qabsado abu hilaal alcaskari imaamka luqawigaa ayaa waxaa laga soo wariyay inuu yihi markii horen cilmiga baranaya xifdiga ay ku adkaado dabeetana nafteyda ku leeliyi buuri faxafidtu qasiidatan fii leylati waaxida qasiida laba boqoloo bayd ku dhowaan habeen qura ayaan markaa xifdiyey ayuu yihi alimaam الzuhrina wuxuu leeyahay cilmigu markaas waxa weeye qofka qalbigiisu waa sida waadig oo kale waadig haddii biyo yar ay soo maraan dee marka dambe waxa laga yaba inu iska oydmaba soo maha laakiin biyo badan markay maraan wuu jeexmaya qofka qalbigiisuna waa saasoo kale maskaxdiisu xifdigu iyo cilmigu u ballaadhinaya ilaa marka dambe waxa la dhigaba u qaybo oo uu ku dhogow qabto marka tacawud ayay u baahanta waxaa ka mid ah waxyaabaha xifdigu u baahanya kahratu takraar in aad loogu celceliyo markaad doonaysa inaad qaybto aad inaad ugu celceliso waxaad qaybaysa imise jeer baad ku celcelinaysa shan jeer toban jeer labaatan jeer soddon jeer konton jeer boqol jeer ma laha daabit intaad ku qaybti wey bal boqol jeer ha noqoto ya de waa adagtay boqol jeer inuu qofku gaadhe laakiin waxaa laga yaabaa in inuuna qofku waxba qaybin u idhaaho yo xifdigu igu adegi imise goorbaad ku celcelisa de laba jeer baan akrin ba saddex jeer baan akrin kulli soomaase markaa ku celcelinta dee dadkii xifdigoodii baa kala duwan qofba ilaahay subxaana wa tacala xifdiga inbuu ka siiyey laakiin qaacidadu waa maxay ku celceli xataa taxfa ilaad qaybayso ku celceli adigu faatixada imika maxaa keena si sahlan oo qof walba inuu akrinayo waa ku celcelinta soo maaha haddaan lagu celcelinta waa lailaabi lah waxaa ka mid ah aliqlaalu min almaxfuud waxa la xifdiyaayo in la yareeyo cad iyo casharba waa la yaraysa soo hore lama odhan waxa la xifdiyaayo miqdaarkiisa in la yareeyo slafka markaynu eegeyno saxaabada iyo taabiciinta qur-aanka markay xifdiin jireen waxaa soo arooray inay qaybi jireen markaas waxa weeye shan aayadood saabulcaaliya tacalamu اlqur'aana hamsan hamsan han han qur-aanka barta buu ohi jira waxaa soo arooray abu cabdiraxmaan isulami cashar aayaad toban aayadood kadalik saasoo kale waa saddex aayadood walu fiirso inta miqdaarka marka culamadu ka hadlayaan saddex aayadood an aayadood toban aayadood laakiin dee waa la itqaaninaya marartu walaa ajri maaha waa saddex aayadood aana dib u ilaabahayn an aayadoodoo dib aanad u ilaabahayn ayaad qaybaysa toban aayadoodoo dib u ilaabahayn bal imaka haddaanu qur-aanka qaybno waxa wey markaas aanu saddex aayadood bilowno amba han aayadood qofka akhriska qur-aanka dee uu saxan yahay miyana wada xufaad qur-aanka a noqonayn shar inteena dee musxafka ka akhriyaysa laga hadlay ilan kaana akhriyahayn musxaf ka akhriya isagu ma bilownay isagu isagu albaabkiibuu dee waa inu xaggaa ka soo bilaabo soo maa alqira'a walkitab waa inu soo barta dee asaaska laakiin inta akhriyaysaad xifdisanay sooma fara badna haddii saddex saddex aadoon shan shan oo laakiin lagu celcelinayo soonu sheegayn dad fara badanoo xufaada ayaa soo bixira juhdi fara badanna kaaga bixi maayo لكن التوفيق بيد الله والموفق من وفقه الله marka alإقلاal min اmaxفuud baa ka mid a أxaadiista rasuulka عalيه الصalaaةu وaسلاam hal xadiiث laba xadiiث saddex xadiiث ayaad qaybaysa laakiin waxaa la socda dee joogtayn الاstimraariya ayaa la socota waad joogtaynaysa لأnه aafada dhibaatada ugu badan maxaa ka mid a cadam ااstimraariya alinqiطاع can اlcilm cilmigii qofka iyo xifd inuu ka go-o una joogtayn wax yaroo laakiin aad joogtaysaa waxay ka qiimo badan tahay wax badan inaad degato oonad laakiin joogtaynahay qaliilu tudiimu khayru min kaiirin laa tudiimu in yarood joogtaysa maxay ka badan tahay ka khayr badan tahay wax badanood joogtaynahay رسولك عليه الصلاة والسلام وحول عليكم من الأعمال ما تضيقون فإن الله لا يمل حتى تمل أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل وأنا هل سرته كجرته إيه إن بدون هناك أنا قبل مركي اللي يجي هنا سرته كقرته وما حي عدم الاستمرارية والديمومة شوكتين لعنت najaaxa iyo horumarka waxa dad in badan ay naga mid ka hor istaagan caayiq waa maxay waa adam ismara wadaymuun inuu qofku joogteen uu bilaabaya deetana uu ka inqidaac u sameeyo xiftiga amba cilmiga barashadiisa hadana dib baa laga yaabaa ugu soo noqdo hadana uu ka tago dib ugu soo noqdo saas waqtigiisa ku dhameysanayo sunniga shaacirka yiri wa mushattatu al-azamat yunfiqu umrahu hayrana la dhafarun wala ikhfaq saas waqtigiisa ku dhameysanayo maxaa ka mid a qawaacidda xifdiga aliqlaal waanu sheegnay soo maha in la yareeyo alistimraariya lilxifd in la joogteeyo waatan hadda isma sheegin maxaa ka mid a almudaakaratu lilmaxfuud in la muraajiceeyo wixii aad xifdiday haddaad joogteyn weydo dee marka horeba ila maad xifdisanayne waad ilaabaysa ka dambeeyana uu masaxay laakiin waad muraajacayso quraanka rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu taahadu bil quraan fa huwa ashad tafallutan min al ibli fi uqaliha quraanka muraajaceeya wuxuu ka baxsi badan yahay neef geelo dabakii laga furay ilaahina quraanka wuxuu ka dhigay laqad yassarna al quraana lidhikr fahal min mudakkir hadii quraankii oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fudeeyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu inaamray inuu dabagalno ka warhayno muraajacayno hadii kala baxsanayo maxaad u malaynaysaa cilmi kalena cilmigu waa bil muraajaca ihyaa al ilm waa maxay al muraajaca wal mudhakara afadiisuna waa nisyaan waa illow illowgana ilaajkiisu waa maxay al mudhakara wal muraajaca aymadi waa weynaa xufaadaha xifdiga ilaahay subhanahu wa ta'ala si may ka maarmi jirin muraajacada kamay maarmi jirin waxyaabaha xifdigu baahay waxa kamid ikhtiyaar az-zaman wal makan al munasib ina doorato waqti ku haboon xifdiga oo waxa way joog iyo waxay meesha u degan yahan aan meesha meel waxa way markaas buuq iyo sawaxan iyo markaas waxa way una ka jirin iyo makaanka markaas munaasibka dadna maqaaxima wax ku qaybiyo ka hor buuq uu ka jiro ya dadna meel baan ku qaybiyo marka yaani kolba lagu yimanayo lagu mashquulinayo waqtiyada ugu fiican culimadu waxay dhahaan waa fi leyl iyo bacda salaati alfajr habeenkii jawigu uu degan yahay iyo bacda salaati alfajr marka xifdigaas aad baan ugu celcelinayahay innakaa isla hadlayne bad-an min nafsi inuu nafteeda kaga bilaabaya cilmigu wuxuu u baahan yahay xifdi buu inooga baahan yahay cilmiga dhabtii waa ku qofka laabtiisa ku jiro wuxuu disan yahay بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم علمه والشيء هل كان مرتبه كل مرة معها شيء مركز يعني كتبت كقرا وحوي أدور نسان صايغ لكن أنت ضبطي ورت وأنت هذيسته وحي كلوا مراجعة هي علم الزائد دي صمها لكن أصل كعلم جدول محفوظ وين مضايس waxa kamid ah wasaayisha iyo duruqda cilmiga lagu barto al-qiraa'ah akhris waxyaaba ugu badan qofka aasaaska markuu ansaxo cilmiga lagu tahsiiliyo waa al-qiraa'atu wal-ittila' akhriska iyo daalacashada weey cilmiga qofku wuxuu ku balaaranaya waa daalacashada iyo akhriska markuu aasaaskii laakiin iska dhisadee haddaad tiraa alqiraatu walidilaac baan kaga bilaabaya aasaaskiina una kuu dhisnayn fa calaama tabni maxaad ku dhisaysa faaqidu shay laa yucdii asalkiiba ma haysin marka dadka qaarkood waxu iska odhanaya waan iska mudaalacaysanaya waan iska akhrisanaya xataa haddaad carabida taqaan cilmigo talaqi iyo akhdi uu baahaya iskama mudaalacaysan kari haddii kale dee kuwii hore looga hadle jariska xoorka ah meele ayaad noqonaysa ninkii la yidhi ana akhrisanayu سورة حديث كما كان سوح أخري الحبة السوداء ودواء من كل داء ولا الحية السوداء ودواء من كل داء أبي سد مذوب وحي الدواء كتحنون كالسبب علماء قالوا حنا نسقع عني وقل انت قالوا حنا ما يددكم وكل دوين شر أبي سد مذوب دواء وقد جيت يمسوا لا يضمن لا ينسى مثل لنا أجرومي وصامر باب وحي مركز لا سلوا باب كان باب لا منعه وعلم اسمه ايس قويده وانا باب منعها سو باب لا ما هذا باب لا يا سوح هو باب هدنا ولا باب لو ما يسلق قلي لا منعها باب marka waxa soo dhan waxa ku furaya marka hore culimada laakiin baada dalika alqiraa'atu wal intilaq qof qofku ka akhris badii ee ka daalacasho farbadayay macluumaadkiisa aqoontiisuna ka farbadan inta marka culimadu ay ku dhigeen ku sheegan cilmiga marka loo eego waa shay maxduuda oo kooban laakiin waxa wax lagu tahsiiliyo cilmiga waasic balaaran waa qiraa'atu wal idlaa' kitaabka marka akhriyayso kitaab munaasiba waa inaad doorato oo naafica oo ka faa'iideysanayso waxaana lagu gartaa kitaabka markuu gacantaada soo galay la akhriyo muqadimadiisa iyo fahriska saad wuxuu koobsaday aad u ogaato waa culimadan markuu kitaabka gacantaada soo galo muqadimadana akhri fahriskana akhri saad u ogaato kitaabku manhajkiisa iyo dariiqadiisa iyo masaa'isha uu qabsaday inuu ku anfacayo wakti munaasibana waa inaad u doorato meelaha qiraa'ada qofku si meel gaar uu samaysto qiraa'ada ugu tala galay amba meelaha qiraada loogu tala galay wana samaysto ardaba maanta isa soo raacno markaas ay ugu yireen meel halkan oo sheekh la sameeyay man tagaya maxay haydo markaas wuxuu ugu yiri waa meel qofku meel buu gelaya wuxuu baa akhrisanaya amba wax gaar ah buu qabsanaya hadal lama ogola akhbaar kale ma jirto meesha noocaas waliba qofka hal doorar baa laga qaaday yaa في هرجيسه meel yar baa lagu xidhay intaan kale wurmiisna waa lagu soo dhigayaa iyo wax yar baa lagu dhigay de marka taa lacagta way noqon bixin waxaan helaynaa inaka meel samaysan karna maaha ya dayib ah laakiin tafarruq waa ajeeb qul tafarruq waa ajeeb cilmiga loo tafarruqo waxaan ku dhahay qofku maskaxdiisu meel diganta uu galo waxa kamid ah fawaaidda inaad qorto cilmiga kitaabka diganayso iyo kaad akhriyayso intaba fawaaid waa inaad qorto qayid cilmi bilkitaab waxaa ka mid ah akhriskaagu inuu mutanawwic lilfunuun noqdo funuuntoo dhan markaas inuu wada koobo saad fan walba cilmi iyo aqoon aad markaas waxa weeye aada uga yeelato wasaaisha cilmiga lagu taxsiilinaya nicamka ilaahay haddayna siiye maxaa ka mid ah casriga alistifaada min alwasaa'il alcasriya aalaadkan iyo qalabkan magacyada kala duduwan leh waxa weeye culumtii lagu ururiyey la geliyey ee qofku cilmi kasta uu ka helayo qofku hadduu naftiisa yahay arday dadaalayo naftiisa kantaroolaya ayna weliba dee u suurtogeli weyda inuu culammadii afkoodu cilmiga ka qaato amba doonaya dee shay inuu sii kororsado wasaaishan casriga ah waxa wey markaas mbitri waxa wey markaas mawaaqicda culumta ay ku jirte kutubta culammadu ay ku sharxayaan aad buu uga faa'ideysan karaa xaqiiqatan qof laakiin naftiisa kantaroolaya waa inuu yahay oo ismaamulaya waxna qoraya cilmi walba oo funuunta ka mid a si yaroo fududood maanta helaysa cilmigu inoo fududaaday innakii baa axjaar noqonay soo maaha ya midbaa wuxuu yihi berigii hore ardaygu loox buu wax ku dhigan jiray laakiin maskaxdiisa caddayd buu yihi imikana sabuurad cad buu wax ku dhigtaa maskaxdiisaa madow wallaahi waa dhab waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah madaarista waxa weeye markaas culumta dunyawiga ee maadiga lagu dhigto ardada dhigataa luuqadda carabida mucallaqaadkay dhigin jiray carabi bay ku gebiyi jiray ya haddaba wuxuu dhiganaya waa maxay maaha culum shareeca iyo culum luqaya ma dhiganayo inakana dee waanu is ognay raggeennin xataa culumta shareecada iyo luqada meeli lagu dhiganayay ayaa dacfi uu ku jiraa de luuqadu siduu ugu jiro maxaan ku dhaha meelaha kale sababtu waa maxay hadda khalkhalku wuxuu ku jiraa ardiga lafahantiisa kun ishkaal baa ku furan kun facebook buu ku jiraa kun whatsapp buu ku jiraa kun mobile buu gelaya waxa weeye markaas muxuu maskaxdiisa wa wax kala degay haddii tv iyo waxyaabahan kale usii raacsan yihiina dee iskaba dhaaf maskax weelkii wuu buuxsamay meesha isku dhow waqti marka funuunta waxaan waa lagu kala duduwo akhriska iyo waxay markaas qiraa'ada funuun kale kutub kala duwan oo akhriyo si qofka mawsiic uu noqdo cilmigiisu uu markaas waxa weeye u ballaadho waasic uu u noqdo taa manhajiyada waxaan kaga baxaynaa laba qodoba culumta shareecada waxay u kala qaybsamaysaa culuumun asliya ba culuum ulghaaya waa xadiidka tafsiirka fiqiga caqiidada asalka culumta shareecada ee sideedoo lagu qastayo iyo culuum musaacid aba culuum alaalo taa wasiilo ah sida usul fiqga mustalaha nahwaha sarfiga balaagada waa culuum wasiilo ah laakiin culuumta asalka ah qofku la dooriyo sideeda inuu idqaaniyo intuu kari karayo uu idqaaniyo waa xadiiska iyo tafsiirka iyo fiqiga iyo marka caqiidada culuumtan kalena iyadu waa adeegis marka waxa la doonayaa ardaygu inay taas u kala baxsanto culumta gaayada ah ee qofka amba caqiidadiisu de uu ku saxayo amba uu ku saxayo markaas afcaashiisa iyo xalaasha iyo xaraamtiya hadalkii ilaahay uu ku barnaya hadalka rasuulka sala allahu calayh wasalam waa inuu fahamsan yahay taas iyo qiimahay leedahay iyo tan kale wasiilada inay ka mudantay oo tan wasiilada waa inuuna dee ayna ka qaadan waktigoo dhan waa inuuna ku bixin inuu tusaale ahaan oo kale cilmigii dee naxwo qura u dhigto amba mustalax qura u dhigto laakiin waa inuu u fahmo inuu wasiilo u yaho tan lagu gaadhayo haddii kale wuxuu noqonaya in salaanka marna ka degayo marna kasii degayo xaggiisa salaanku gaadhsiinaya aan gaadhahayn qodobka markaas ugu dambeeya manhajiyadu waxa weeye diraasatu mutuuni kulli fanni min funuuni ilcilm in fan kastoo funuunta ka mid a hadday ta culuum ulwasaaya iyo hadday ta culuum ulghaaya mid kasta waa in la dhigto oo oo la diraaseeyo oo matn mukhtasara ka dhigto cilmi culumtu waa isku adeegaysa waa isku xidhanta marka qofku waa inuu mid walba dhigto marka dambe dee culumtoo dhan qofku aqoon takhasus ah oo tawasuco ballaaran inuu yeesha way adkaanaysa laakiin markaas waa inuu mid buu si gaara culayska qaar buu usii saaray taa gaarka culayska sii saaray weli waa inay min culuum ilghaaya waa inay noqoto dee tafsiirka xadiiska fiqiga caqiidada culimada hore rag mutafaniniin waa la helayo dhammaan waxaasoo dhan ku takhasusay de sida shekh islam taymiya waxaa la yidhaha culuum alcaqliya iyo culuum anaqliya intii buu u hayay soo ma laakiin qofku markuu inakoo kale aan nahay waa inuu markaas yacni naftiisu xagga u yeelanayso eego isagoon culuumtii kalena ka marnayn laakiin waa inuu culuumta wax ka mid a culayska saaro laba iyo saddexba kolba intuu da kari karaayo fattaqu llah ma statactu laakiin cilmina waa inuuna ka aqoon lahaa cilmi walbana matni mukhtasaro mashhuuraad markaa ka dhigatood culayska saarto sheekha mutqinkaanaad ka dhigatee naasixa culumta manhajiyadeeda waxaa ka mid ah tadaruj fii diraasati kulli fannin si tartiiboo tadriijiyan inaad u dhigato ood ka bilowdo kutubta fudfudud ee mukhtasaraadka dabeetna kuwaa kuwa ku xiga wahaakada shay-an fa shay-an aad u dhigato walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tacallimuuna alkitaab ee tucallimuuna sigaara alcilmi qabla kibaarihi rabbaaniyiintu waa culimmada waa maxay raasikiinta cilmiga kiisa yaryar dhigaya ka waaweyn ka hor marka xagga waaweyn ha ka bilaabine siduu cilmigu u kala fudud yahay iyo mukhtasaraadkiisa hoose ka bilow lakiin hadda tan xagga sare ka soo bilaabaya waad soo dhacaysade agga sare kaga soo boodol cilmiga xagga hoose ka soo bilow soo maha sheekh kuwa waaweyn igu daaya kuwa yaryar iga qabta kuwa waaweyn igu daaya maa la alsl falsl matri kasta oo mukhtasaraad ku bilaabaysa fan walba waanaad xifdays ixdar alfawdawiya fii alab اlcilm waxaad ka digtoonaataa fawdanimada cilmiga barashadiisa inaad fawdawi noqoto fawdawiyadu waa maxay waa manhajiyada markaas aanu soo sheegnay cilmiga qaabka loo dhiganayo inuu qofku markaasu ka tago fawdawiyada waxaa ka mid a cadam اlistimraariya fii alab اlcilm inuunu qofku joogtay cilmiga barashadiisa fawdawiyada waxaa ka mid inuu kolba xalqa tago kitaab uu bilaabo uu ka tago haddana mid kale tago uu sidaa ku shaqeeyo taa waa inaad iska ilaaliso oo takhdiid yani manhaji ah oo diraasaysan oo culummada aad kala tashatay waa inaad cilmiga waxa weeye aad ku dhigato barashadiisa qodobka saddexaad waxaa aadaabu alab alcilm aadaabta cilmiga barashadiisa iyadu markaa muxaadaro gaara ayay inooga baahan tahay laakiin aadaabta wuxun baa ku baraarujinaya cilmigu aadaab kama maarmo sida diinteena islaamka ti diin اlaadaabi wاlakhlaaq oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalam wuxu yihi inamaa bucitu liutamima saalix alakhlaaq waxaa lai soo diray akhlaaqda wanaagsan aan dhamaystiro qofka muslimkana waxaa qarxinaya qurxinaya wanaajinaya ta aadaabta iyo akhlaaqda soo qofkaba dharku u qarxiyo qofka daalibulcilmigaana si gaara ayuu leeyahay aadaab gaaro laga doonayo culumadu inay ku dadaaleen dal qaarkood adab qabla acilm aadaabta ka horeeya cilmiga qaarkood ay odhan jireen aadaabta ayaynu baran jirnay soddon sano kadib baanu cilmiga labaatan sano baran marka aadaabta kutub bay ka qoreen waa in lagu dadaalo waxaana ugu muhiimsan aadaabta ikhlaaska alikhlaas cilmiga barashadiisa ilahay daraadii subxana wa tacala unu kaayay aaniya alcamal cilmigaad barataba waa inu camal kuu siyaadiyo ood ilaahay subxaana wa tacaala waa inaad kaga cabsato xusn اkhuluq qodobka saddexaad akhlaaq wanaagsan dhaqan fiican macalinkaaga inaad kula dhaqanto bulshada inaad kula dhaqanto alixsaan ila اlkhalqi in lagaa helo hadduu yahay qowlan iyo haddii uu waxa markaas ficlan uu yahay aadaabta waxay u baahan tahay fiqhu macaani اlaadaabi wاlakhlaaq akhlaaqdii aadaabta macaanideeda in la bartoo la fahmo uma tarbiyatu nafsi calayha nafta lagu rabeeyo o lagu tababaro marka ikhlaaska iyo cilmiga lagu camal falo iyo xusnu atacaamul dhaqanka ugu wanaagsan dadka inaad kula dhaqanto ardayda macalinka bulshada inta kale wayna ballaaran tahay markaas aadaabtu in sha allah waqti kale ayaynu ka hadli doonaa ilaahay subxaana wa tacaala kelimaadka qaar naafica oo aniga iyo idinka anfaca ilahay subxaana wa tacaala ka dhigo baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayra wallahu subxaana wa tacaala aclam biاllahi towfiiq xalaqaadka markaa cilmigaa sheekh maxamed jaamacu inoo bilaabayo masjidka laga bilaabayo ha laga faa'idaystaan leh waa fursad qaaliya ilaahay subxaana wa tacaala isagana ha barakeeyo oo cilmi iyo taqwo ilaahay subxaana wa tacaala huu siyaadiyo ka faa'idaysta ha laga faa'idaysto oo si fiican insha allahu tacala cilmiga ha laga dhaxlo oo ha laga qaado baaraka allah fiikum wajazaakum allahu khayra أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته